Deegaanka lagu rakhasay ee gobolka Mudug ayaa laga hirgeliyay cilmiyood iyo xarun caafimaad oo aysan deegaanka hore u lahayn. Xarumahan ayaa waxaa si iskaashi ah u dhisay shacabka deegaanka. Sheekh Cali Cilmi iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka waramaya hirgelinta xarumahan.
deegaankan lagu risqal yidhaahdo oo konton iyo afar sano ka hor uu aas-aasay aabahay sheekh cali cilmi yar allah u naxariistee Ee, inaan ka hirgelino ceelbiyoodkan waxaan u talagalnay bulshadu inay ka faa'iidaysato culummadaasna aan ku waqafnay Ee, muddo dheer runtii oo toban sano ku dhow ayaan ku taamayna inaan ceel helno raadin dheer kabacdi maadaama aysan noo suuro gelin ee, dowlad iyo hay-ad markaas naga caawisa dhaqaale ahaan mm, hadday noo suurto gashay inaan lacag ku qodno ceelka qofkii maanta wax ka qabtaa meeshaas inay tahay qof aad iyo aad ximin weyn deegaankii oo dhan nooleeyey waxay noo joogtaa markii la yidhi assalaatu cimaadudiin faman aqaamaha faqad aqaama diin waman dayacaha faqad hadama diin bay noola meel joogtaa annaga meeshaas lagu risqay la yidhaahdo Een, qofkii wax ka qabta amase dadaal maskaxiyo maskax wax uga qabta ama maal uga qabta ama duca uga qabta waxaan leenahay aje- ajar iyo xasanaad weynu helhayaa Xarumaha laga hirgeliyay deegaanka lagu rakhasay ayaa bulshada ku nool waxay u qabeen baahi badan maadaama aysan markii hore ku oolin.